bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka duhurnimo ee redio muqdisho waxaa ugu dooroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulan ay su-aalo ku weydiinayeen bulshada ayaa ka hadlay xaaladda dalka waxyaabihii u qabsoomay dowladda iyo horumarada la gaaray dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa si wada jira ugu wareejiyay safaaradda kenya ee magaalada muqdisho muwaadin kenyaan ah oo ciidamada niisa ay ka soo furteen kooxaha burcadbadeeda xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa kulan wadatashiya la qaatay taliska ciidanka asluubta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta xafiiska xeer ilaalinta iyo sidoo kale asluubta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xarunta horumarinta farsamada ee xeelo bariise booqday isaga oo kala hadlay maamulka xaruntaasi dibudhiska iyo horumarinta nadaafadda gobolka maamulka gobolka baay ayaa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka magaalada baydhabo kala wareegay jaaliyadda soomaalida ee dalka maraykanka qalabkaasi oo laga soo dejiyey dekedda magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay xaflad ay ku qalinjibiyeen ku dhowaad afar boqol oo qof oo dhammaystay duruusta diiniga iyo luqadda carabiga wararka dibaddana waxaa ugu dooran madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa walaac ka muujiyay horumarka ciidamada siiriya oo gacan ka helaya duqaymaha dhinaca cirka ee ruushka ay ka samaynayaan deegaanada dhaxa dhinaca waqooyiga ee dalkaasi halkaasi oo ciidamada madaxweyne bashaar al asad ay hareereeyeen dadkiina ay isaga baxsadeen
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duhurnimo ee rediyo muqdisho haatana kusoo dhawaad isagoo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay kulan ay su-aalo ku weydiinayeen bulshada ayaa ka hadlay xaaladda dalka dhinacyada ammaanka dhaqaalaha siyaasadda iyo garsoorka horumarada ay gaartay dowladda iyo waxa hadda hor yaala warkani waxaa inoo soo koobaya maxamed macalin xasan waytka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay barnaamijka daafurka dowladda oo ah barnaamij ay dadweynaha qeybaha kala duwan ee bulshada su-aalo ku weydiinayeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay sidii dalka loogu ciribtiri lahaa maleeshiyada argixisada al-shabaab madaxweynaha waxa uu tilmaamay in aaminaadda shacabka ee dowladnimada ay tahay in shacabku ay ku kalsoonaadaan madaxdooda waxaana intaasi ku daray in barnaamijkan daafurka dowladda ay qeyb weyn ka qaadan karto in lays aamino madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay arrimaha amniga iyo mushaaraadka ciidanka ayaa yidhi arrinta amniga iyo bixinta mushaaraadka ciidanka waa waajib waana suurtagal in mushaaraadka ciidanka uu dib u dhac ku yimaado balse waa naga go-an tahay bixinta mushaaraadka maadaama ciidanka ay u taagan yihiin sidii cadowga ummadda ugu difaaci lahayeenna madaxweynaha waxa uu ka cudur daartay marka ay jiraan howlgallada ay ciidamadu ay sameynayaan dadka rayidka ay waxyeelada kala duwan ka soo gaarto waxaana uu tilmaameen in cadowgu ay inta badan ku dhumaalaystaan meelaha shacabku uu ku badan yahay ciidamada amniga markay qof soo qabtaan la tuhumsan yahay aan ku khasabnaa inay sida xeerku qabo ay tagaan cadaaladda waktiga loo ogol yahay haddii la dhaafay warqad fasaxa usoo qaataan qofkan inay sii baari karaan ay hayn karaan maalintay ka dhamaatanaan haddii keskulaas in la geeyo dagaalka argagixisada aan ku jiro aada u dhib badan yahay matalan dagaal ma aha oo milatary iyo tuug qof dhaqray iyo mid dambiil la cararay ma aha dagaal organized ah oo dhib badan oo technology technology ku shaqaynayo oo wax ku shaqaynayo dalkeenna de annagu sida dadka shabaabka ula dhaqmo oo cabsigelinta ah oo handadidda ah oo magaciisi ah dowladdu ma samayn karto sida suurtagal ma ay samayso shuruuc iyo nidaam inay adeegsato yaa dowladdu baan shuruucdii iyo nidaamka waa naga naqayay madaxweynaha uu ka hadlayay arrimaha qaadka ayaa sheegay in qaadka uu dalku dhibaato badan ku hayo waxaana uu intaa ku darayn meelo badan oo dunida ka mid ah qaadka laga mamnuucay balse dowladda ay samayn doonto qorshe bulshada looga wacyigelinayo dhibaatadu qaadka ku hayo oo ay ka- oo ay ka qayb qaadan doonaan culimaaudiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaadka runtii dhibaato aada iyo aada u weyn dalkan ku hayaa lacag aan caadi ahayn oo lacag adag ana waa nooga baxdaa amni darada qeybuu ka yahay mujtamaca iyo qoyska dhismihiisa dhibaatooyinka haysta qeybuu ka yahay yacni waa mushkilo sideedu u taalo lama dafiriyo taas wuxuuna maanta gaaray meelo badan oo adduunyada ka mid ah waa daroogo in la yidhaah oo qofka qaadka wada iyo qofka kokayiinka wada isku si in loo maxaanku raday loo ciqaabo oo isku- isku xeer la mariyo mar uu madaxweynaha ka hadlayay arrimaha garsoorka ayaa sheegay in nidaamka dowladnimo ee soddonkii sano ee la- lagu dhaqmeeyey la bedelay lana keenay nidaam cusub oo xukunka baahsan yahay taladuna baahsan tahay dastuurka dalkana uu qorayo in adeeg garsoorka uu ka madax bannaan yahay xukuumadda samaynta guddiga tilmaameyna in ay ku qaadatay wakhti badan balse haatan uu meel fiican marayo oo daaruu ay ka mid yihiin ee dagaaladiisu ka markaa dhaceen lakala qabsaday maxkamada u gaara oo waxyaabaha yacni kaysiska khaaska ah oo mujtamaca haysto maxkamada u gaara in la sameeyo way ficnaan lahayd oo ikhtisaas gaara u leh kuna mashquulsan ayada leh laakiin maxkamadii kii beynkii la cararay iyo kii maxaan ku rahday gaariga ku siiyey qof kale iyo kii dhul laga dhacay iyo kii kulligood haddii ay hal maxkamad soo wada aadaan jaamka meeshaas ka jiri karaay waa garan karnaa madaxweynaha ugu dambeyntii soo xiray barnaamijka daahfurka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda ismarkaana ku saabsanaa isla xisaabtan oo qaybaha bulshada ay su-aalo ku weydiinayeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in dowladdu ay wax badan u qabsoomeen ayna jiraan waxyaabo kale oo dhiman madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in bulshada ku nool gobolka banaadir ay wax badan la qabaan shacabka kale ee ku nool siddeed iyo tobanka gobol ee dalka islamarkaana la sameyn doono maqaamka gaarka ah ee ay caasimaddu leedahay
maxamed macalin xasan waytka ayuu kaasi ahaa oo soo koobayey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka qaybgala kulan ay su-aalo bulshada ku weydiinayeen dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa si wada jir ah ugu wareejiyey safaaradda kenya ee magaalada muqdisho muwaadin kenyaan ah oo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa ay ka soo furteen kooxaha burcadbadeeda ee ka howlgala deegaanada gobolada dhexe cabdicasiis afrika ayaa faahfaahinta warkan inoo haya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed niisa maamul goboleedka galmudug soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maanta si wada jira ugu wareejiyey safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho muwaadin kenyaan ah oo shan iyo toban bilood afduub loogu haystay gudaha waddanka soomaaliya muwaadinkan oo lagu magacaabo jemes ayay ka soo furteen ah, ciidamada nisa ee galmudug ah, goob ay afduub ugu haysteen maleeshiya burcadbadeed ah jemes oo aan kula kulmay garoonka diyaaradaha aadan cadde xafiiska ay nisa ku leedahay ayaa iiga warramaya ah, wixii uu soo arkay james gashaba kuria ma kenyan citizen magacaygu waa jemes waxaan ahay muwaadin kenyaan ah waxay haystay muddo dhan shan iyo toban bilood burcadbadeed soomaali ah aniga iyo gabar kenyaan ah waxaa halkaasi naga soo gaaray dhibaato xoog leh oo ay ka mid tahay dhibaato maskaxiyan ah waxaana muddadaasi aan ku jirnay gacanta burcadbadeedaasi xilli habeen ah ayay ciidamo ka tirsan nisa a soo weerareen goobtii afduubka naloogu haystay habeenkaasi waxaa halkaasi ka dhacay rasaas fara badan kadib ayayna soo badbaadiyeen ciidanka nisa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ah, madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxaan sidoo kale mahad gaara u jeedinayaa taliyaha nisa ee galmudug saadaq oo ii muujiyey naxariis iyo gacan furan He rescued me it was a night of a lot of gun battle or gunfire exchange muwaadinkaasi kenyaanka ayaa xaflad kooban oo lagula wareejinaya safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga qaranka waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada amniga guud ahaan shaqada ay qabteen eh, meel kastoo joogaan khaasatan galmudug maamulkeeda iyo dadweynaha iyo ciidanka galmudug ee sida gaarka isugu taxallujiyey inay muwaadinkaas ee xaqdarrada lagu haystay soo furtaan waxaan keliyoo ku darayaa inaan farriin u diro ee dadka dembiyada noocaasa weli ku jira inay ka wantoobaan kana baxaan dadka kalena ay sii daayaan oy gacanta ku hayaan inta aan ciidamada amnigu ayaan maxaan ku idhaahdaa keenin in maxaan ku idhaahdaa ay maxkamad iyo maxaan ku idhaahdaa ciqaabta ay leeyihiin mutaan waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya waxaan ka guddooniyey walaalaheena galmudug ama galmudug state ninkii oo kenyaanka ahaa oo sida xaqdarradaa lagu haystay annagana waxaan diyaar u nahay haddaana wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya anoo ku hadlaya afkeeda inaan ku wareejino safaaradda kenya oo noola joogo xogihii koowaad ee safaaradda kadib waxaa hadalkii qaatay diblomaasi ka socday safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho oo uga mahad celiyey dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug soo furashada muwaadinka kenyaanka ah isagoo dhinaca kalena sheegay in gabar kenyaana ay weli ku jirto gacanta burcadbadeeda On the other hand, I think uh, for ours, we are very pleased that our brother uh, James is now out of the hands of the captives. But it is also our prayer that uh, the captives still uh, hold uh, one other Kenyan uh, lady, Lois, and it is our prayer that uh, this also be pursued and uh, she she sa- sa- returns safely to to us.
codkaasi waxaa u dambeeyey warkii cabdicasiis afrika kulan lagu xoojinayo wada shaqaynta xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka iyo sidoo kale taliska asluubta ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa xeerlaalyaha guud ee qaranka waxa uu la qaatay saraakiisha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada sida uu ku waramayo cabdirashiid nuur ibraahim
ujeeddada kulankan uu la qaatay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada iyo taliska guud ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexayso xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo ciidanka asluubta waxaana goobjoog ka ahaa kulanka xeer ilaalyaha guud ee qaranka ku-xigeenkiisa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada kulanka ayaa intii uu socday waxaa sharaxaad ku saabsan qaabka wada shaqaynta xafiiska iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed lagu bixiyey sidoo kalena waxaa looga hadlay xaquuqda uu leeyahay maxbuuska taliyaha ciidanka asluubta maamulka puntland jenaraal cali nuur oo ku hadlayay magaca taliyayaasha maamul goboleedyada ayaa ku buuriyey taliyayaasha ka socda maamulada in ay isku dayaan sidii ay u horumarin lahaayeen shaqada waxaan ku baraarujinaya qoladan kale tagolada ka timid ee maamul goboleedyada haddaada wax soo dhacsan waxba dhacsan lagu cidna wax ku dhicin maayo waa inaad wax soo dhacsantaa waxaad ku dhisi lahayd ka soo dhacsan dibada ka tadfisantiin waa inaad wax abuuri kartaa waa inaad wax samayn kartaa waa inaad buuxin kartaa kaanna ku jirtaa haddiina runtii wax dhacsan karin waa in meesha adinka kaxayaa ma aha in meesha meesha inay noqoto
sareeye gaasbashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka uga mahad celiyey kormeerka dastuuriga ah uu mar walba uu ku sameeyo xabsiyada kala duwan ee taliska gacantuu ku hayo qofna caad kama saarnayn xiriirka wada shaqayn ee ka dhexeeya ciidanka asluubta soomaaliyeed meel kastuu joogo iyo xeeraalinta guud ee qaranka meel kasta oo ay ka howlgelayso dhammaanna kormeerada dastuuriga ah oo qaanuuniga ah ee xafiiska xeeraalinta guud uu ku leeyahay xabsiyada waa waxay ku baraarugsan yihiin aqoon u leeyihiin talisyadu iyo madaxda xabsiyaduba xeerlaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa tilmaamay in qorshaha ugu weyn sanadkan xafiiska uu yahay sidii loo fulin lahaa xafiisyo cusub oo laga hirgeliyo gobolada dalka oo dhan qorshaha noogu weyn marka oo sanadkan noogu horeeya haddii alla idmo howlaha noo yaalla waxay ahayd inaan gobolada ku fidino xafiiska xeeraalinta meel fiican bayna maraysaa hawshaas mar dhowna insha allahu natiijadeeda waad arki doontaan waxaan rabnaa xafiisyadoo dhan inaan tagno inaan xafiisyo ka furno inaan qalabayno inaan gaadiid geyno sanadkan gudihiisa haddii alla idmo aad baan ugu mahadinayaa gobollada qaar sida puntland oo kale waxaan filayaa wax weyn nagama filayaan annaga iyagaan wax ka rabnaa inaan kasoo qaadanno xafiisyo dhismay oo muddo soo shaqaynayay oo runtii muxuu ahaa isheeg aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno kulanka kadib ayaa saraakiisha ciidanka asluubta maamul goboleedyada dalka ka jira lagu wareejiyey qeybaha kala duwan ee xafiiska xeer ilaalinta qaranka uu ku shaqeeyo taasoo si weyn ula dhaceen taliyaasha maamul goboleedyada iyo saraakiishii la socday shaqada halkaa ka socota
gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduuqa magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu booqasho ku tegay xarunta horumarinta farsamada ee xeelo bariise ee magaalada muqdisho isagoo kala hadlay maamulka xaruntaasi sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo horumarinta nadaafadda nuur saciid tahliil ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo guddoomiyaasha degmooyinka hiiliwaayo iyo yakshiid gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta horumarinta farsamada ee gacanta ee xeelo bariise kaasoo muddo sannadaha burbursaneed islamarkaana dhowaan dib loo heligeliyey gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyey qolalka kala duwan ee lagu sameeyo qalabyada dhismaha iyo sidoo kale korontada gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa inta uu kormeerka sameynayey waxa uu kula hadlay maamulka xelo bariise in warshadda ay maamul gobolka banaadir ka caawiso dib u dhiska caasimadda iyo sidoo kale hirgelinta horumarinta nadaafadda sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku dhiirigeliyey maamulka warshadda xeelo bariise inay sii dardargeliyaan howlaha lagu doonayo in lagu horumariyo warshadda iyo sidoo kale guud ahaan caasimadda dalka soomaaliya ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa kormeerkiisa kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in maamulka dowladda hoose xamar ay dhiirigelin doonto warshadaha ku yaala caasimadda islamarkaana ay gacan ka geysan doonto sida loo horumarin karo dib u dhiska caasimadda
iska socyo booqasho keliya maahan ee waa dhiirigelin ayay ayagana u tahay annagana fursaday noo tahay in waddankayna burburka baahsan oo ku dhacay inuu maanta warshado uu leeyahay oo qalabka qaarkiis laga heli karo oo laga raadi lahay dibadda maanta ay suuragal tahay in halkan lagu sameeyo sida aan soo aragnana wax badanoo halkan lagu sameeyey ee maanta lagu isticmaala magaalada muqdisho hadday aaleeda gaadiidka hadday aaleeda guryaha ganjeelooyinka waxaa intaas u heliso runtii oo na dhiiri gelinaayo dugsi oo aan ogsoonnahay maanta baahida loo qabo aan wada ogsoonnahay oo ah farsamadii gacanta waa ogsoontihiin bolotecnico ayaa ka furaa jirta waddankan ka jiri jirtay iyadana burburkii ayaa saameeyey maanta waxaad mooddaa fafaalaheedii inuu ka bilaabanayo halkan ubad yaryar waxyaabay ay sanceeyanay sameeyanaan aragnay oo xagga korontooyinka iyo biyaha iyo tubooyinka iyo ah kadibna dugsigii aan tagno waxaan la soo kulannay arday ka faa'iidaysanayso fursaddan ayada ah marka baahi badan ayaa loo qabaa farsamadii gacanta maanta wixii buug lagu qoraayey oo kale jaamacad badanaa ka furan waddankii isguulaad badanaa ka furan laakiin dugsigii farsamada gacanta waa ku yar yahay marka waxaan dhihi lahayn ubadka soomaaliyeed iyo baamooyinka iyo baabayaashu waa uga faa'iideeyaan ubadkooda farsamada gacanta ha baraano wax weyn ayay noo tahay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayuu kaasi ahaa warkii nuur saciid tahliil ayuu u dambeeyey wasiirka tamarta xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa waxa uu halkaasi kulan kula qaatay dhiiggiisa dalka turkiga oo ay ka wada hadleen arrimaha horumarinta tamarta iyo iskaashiga labada wasaaradood warkani waxaa dalka turkiga kasoo diray kamaal xasan xuseen wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa soo gaaray dalkan turkiga caasimadiisa ankara wasiirka ayaa la kulmay dhiggiisa wasaaradda dhirta iyo biyaha dowladda turkiga brofeysor doctor faysal ereglu labada wasaarood ayaa kala saxiixday heshiis iskaashiya kaasoo wax looga qabanayo kheyraadka biyaha soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda tamarta biyaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowladda turkiga sahrad albayrak ugu horeysa waa mahadsantihiin booqoshadeyda waxay ku saabsanayd martiqaad aan ka helnay wasaaradda biyaha iyo dhirta iyo daaqa waxaan hogaaminayaa wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradda tamarta iyo biyaha soomaaliyeed ama iskaashi oo labada wasaaradood ay iska kaashanayaan howlahooda sidoo kale shalay waxaan la kulanay wasiirka tamarta iyo kheyraadka isagana waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixan doono heshiis ku saabsan dhinaca tamarta haddii alla idmo halkaasi waxaa joogay safaaradda ee, aan ku leenahay wadanka turkiga waxaa halkaa nagu soo dhaweeyey ee, saraakiil uu hogaaminayo ee, safirka xigeenka masar abdiqaadir maxamed nuur iyo saraakiil kale oo ka socota safaaradda sidoo kale waxaa na soo dhaweeyey saraakiil ka socota wasaaradda biyaha iyo dhirta iyo daaqa turkiya waxaa kaloo halkaas lagu soo dhaweeyey saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha dibadda runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa sida diiran oo naloo soo dhaweeyey iyo waxaan kaloo ka mahad celinaynaa sida eh, degdegsiyaha badan oo ujeeddadii aan u nimid ay wasaaradda noola qaadatay runtii annagoo aaminsan isfahamkan ama heshiiskan labada wasaaradood ay kala saaxideen inuu macno weyn uga fadhiin doono insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed oo u baahan in wax laga qabto dhinaca biyaha intaasi kadib wasiirka ayaa tacsi u diray dowladda turkiga iyo shacabkeeda oo ay dhibaato ka soo gaartay qaraxii xalay ka dhacay magaalada ankara maanta wasiirka markaan la kulmay waan uga tacsiyeeyey eh, qaraxii shalay dhacay oo askar ka mid ah ee dowladda turkiga oo dad kale oo shacba ay ku dhinteen mar walba qoladan argagixisada ay sameeyaan waxba aan kala soocin marka waan ka xunnahay runtii waan uga tacsiyeynaynaa mar labaad dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha injineer cumar shuuriye ayaa aada u soo dhaweeyey heshiiskii dhex maray labada wasaaradood xiriirka labada wasaaradood dhinaca mataqaanaa ee wasaaradda biyaha iyo midda kaleeto tamarta intaba waxa weeye waa arrin aad iyo aada u wanaagsan ayaa ka dhacday ee wasaaraddu waxay gudubsatay dhibaatooyinka iyo mataqaanaa xagga tababarada iyo aqoonta iyo cilmi baarista iyo mataqaanaa ay u baahan tahay inay la- kala kaashato ee dowladda turkiya wasaaradaheeda ku shaqada leh aad iyo aad ay arrintaas u fiican tahay guddiye ayaa la sameeyey waxaan rajeynaynaa mustaqbalka in xiriir hoos ahaaneed inuu mataqaanaa horeba u jiray inuu sii xoogeysto dhinaca mataqaanaa tamarta iyo kheyraadka biyaha ugu dambayntiina heshiiskan dhex maray labada wasaarad ayaa ka qayb qaadan doona horumarka dalka gaar ahaan caafimaadka ganacsiga iyo warshadaha wax soo saarka kamaal xasan xuseen warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada ankara
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay xaflad ay ku qalinjibiyeen ku dhowaad afar boqol oo qof oo dhammaystay durusta diiniga iyo luqadda carabiga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkani ka soo diray gaalkacyo
afartan iyo laba arday oo iyagu muddo baranayay maadooyin la xidhiidha culunta diinta islaamka iyo luuqadda carabiga ayaa shahaadooyinkoodii la guddoonsiiyey kadib munaasabad ka dhacday xarunta macadka alimaam muusani ee magaalada gaalkacyo taa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka iyo degmada gaalkacyo waxgarad waalidiin iyo arday iyagu halkaasi wax ka barta ugu horreyna waxaa munaasabadda shahaado guddoonsiinta ka hadlay maamulaha macadka alimaam muusani maxamed khadar axmed maxamed waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ardaydan waxa ay barteen iyo muddada ay wax baranayeen ardada maanta loo qalinjabisay oo shahaado la guddoonsiinayo xafladan loo dhigay waa dufcadii koobaad ee ka baxday macad alimaamu musani lidaraasaat islaamiya waluga alcarabiya waxayna ka kooban yihiin afartan iyo labo arday insha allahu tacaala shahaadadoodii dugsiga saraacay baa la siinaya shahaadada macadka uu bixinayo waa shahaado noocee weeyaan waxaa laga yaabaa dad badan inay is yidhaahdaan shareecada islaamku ma shahaadaya ladaa dusi saraa jawaabtu waxa weeyaan waa haa shahaadada waxdoo la siinayo waa shahaado yacni thanawiya oo dugsi sare ah oo shareecada islaamka ah waa haddana shahaado ee aqoonsan tahay dowladda wasaaradda yani waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya tasdiiqeeda ayaa saaran jaacada wasaarat atarbiya waatacliim iyo wasaarat alkhaarijiya munaasabadda oo intii socota ay ka hadleen waalidiin waxgarad iyo aqoon-yahano ayaa waxaa gunaanadkii khudbado ka kooban ka soo jeediyey duqa degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf barre iyo guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan koowaad oo ka qalinjabisaa macadka almusaani waa horumar la taaban karo weeye markii ay dalkaani ka furay oo waxbarashadii iyo ummaddii kala tageen dad badan baa u istaagan yahay adoona dadka waxbaraan waxaan dhihi karaa hadda waxbarashadu horumar fara badan bay samaysay xagga diinta iyo xagga maadiga labadaba aad baa wax loo bartaa inkastoo waxa iska dhiman yihiin marka xaqiiqatan waxaa aad iyo aad ma arkaysaa usoo dhaweynaynaa haddaan nahay maamul gobolka iyo muranaysaa arrinta kan waxbarashada ah oo aad ku bixiseen waqtigiina maalintiina laftiina waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala allowna inaan la garab istaagno kulay dib magaalada waa joogaa bartadiisi sidaa laga rabaa inuu waqti badan geliyo cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wararka dibaddana waxaa ugu dooran madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan iyaga oo ka wada hadlay xaaladda dalka syriya iyo sidoo kale dagaalka dhinaca duqeymaha cirka ah ee uu turkiga kula jiro kooxaha kurdiyiinta ee ku xoogan dhinaca xadka ay wadaagaan dalalka syriya iyo turkiga labada madaxweyne oo muddo labaatan daqiiqo qadka telefoonka ku wada hadlaya ayaa arrimaha ay isla soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah sidii turkiga uu u joojin lahaa duqeymaha uu ku beegsanayo kooxda kurdiyiinta oo turkiga uu u arko in ay caqabad ku yihiin nabadda iyo xasiloonida waddanka turkiga iyadoo dhowaan ay ahayd amaba toddobaadkani gudihiisa markii dowladda turkiga uu ku eedeeyey kooxdaasi in ay ka dambeysay qaraxii ku dhowaad soddonka qof ay ku geeriyoodeen ee ka dhacay bartamaha magaalada ankara ee waddanka turkiga waxaay sidoo kale isla soo hadal qaadeen dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish iyagoo isla gartay in si wada jir ah looga qayb qaato sidii kooxdaasi looga adkaan lahaa dad badan oo siiriyaan ah oo ka soo cararay dagaalada ka taagan dalka syriya gaar ahaan magaalada xalab ee dhinaca waqooyiga ee dalka syriya ayaa waxa ay ku xayiran yihiin hadda xadka u dhexeeya dalalka turkiga iyo suuriya waxaana turkiga dadkaasi uu xero uu oga sameeyey xadka ay wadaagaan labada dal si halkaasi loogu caawiyo arrimaha ay isla soo hadal qaadeen labada madaxweyne ayayna ka mid tahay sidii loo caawin lahaa dadka ka soo baxsanaya colaadda waddanka syriya ee maciin bidaya in ay gudaha u galaan waddanka turkiga ruushka ayaa dowladda madaxweyne bashaar al asad waxa uu gacan ka siinayaa dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish iyo sidoo kale xooga mucaaradka inkastoo ruushka uu iska fogeeyey in duqeymihiisa waddanka syriya uu ku bartilmaameedsanayo kooxaha mucaaradka ee doonaya in ay xukunka ka tuuraan madaxweynaha syriya bashaar al asad warkii duhurnimo aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo naga intaa ciddii uu soogo waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net